waagaga kabtana dhegeysa kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo sahre ciidlamuur
waxana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena cawilka washington oo sabti kasta xadahan oo kale aad ka dhegaysataan laantaaf soomaaliga ee t o a ramadaan kariim dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington ee caawa waxaan idinku hayaa kacaankii kamarada oo talow kacaankaa kamaradu halkuu ka dhacay yaa kacdoonka sameeyey yaase ka qayb qaatay goormo ayuuse ahaa qodobo kale oo dabcan xidhiidh lale isticmaalka social mediaha iyo soomaalida ayaan idinku hayaa barnaamijka caweyska washington
مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار sidaynu la wada socono isticmaalka teknolojiyadda casriga ahi waa mid ku socda xawaaro sare guud ahaan caalamkana wada gaaray dadka soomaaliduna iminka aad bay u isticmaalaan dal iyo dibad hase ahaatee waxaa soo baxay dabeecado badan oo aad is oranayso malaha soomaalidu markii hore mabay lahaan jirin qaarkood way kaa qoslinayaan qaarna waad la yaabaysaa kacaankii kamarada waxaa wax ka qoray rooble maxamed saxardiid oo ka mid a aqoon-yahanka soomaalida aadna u daraaseeyey arrimaha bulshada rooble wuxuu sheegay in dadkii yar iyo weyn ay ka wada qayb qaateen kacaankaasi kamarada waa dadkii oo kamarad uunsita islamarkaana ay kaga dhegtay sawir iyo muuqaal la duubo hadda kamaradaasi maaha mid si gaara loo watee waa moobiladan la isticmaalayo kaamaradooda roblow kusoo dhowow barnaamijka caweyska waxaad sheegtay in kacaankan aanay waxba ku ahayn in inta meheradaada lasoo garab istaago sawir lagu galo laydhaa anigaa leh oo hadhow aad ku aragta baraha ay bulshadu ku kulanto qof meheradaadii hor taagan oo leh waatan dukaankaygii ama bakhaarkaygii ama goobtaygii ganacsi horta kacaankani de kacaanadii hore waxay ahaan jireen kacaan dee dadku intay kacaan siyaasad ku salaysan oo la odhan jiray kacaan baa halkaa ka xusay oo kacaan baa halkaasoo dadka wax ku kaceen noo tahay laakiin kacaankan wuxuu waxa weeyaan waa kale waa kacaan dabeecad ah dadkii da xanuun yaroo sidii maaragtay lambiyoodkii maanta dhow la sheegayo kale unba wadayba dadkii saf mar wada maray dema igu soo warteeyey qof wal inuu kamaradu isu dhigo marka anigu waxaan garan waayna baradaa inagu cusub oo mar dambe ina soo daaday mise dadkaa waxay iska bedeleen aniga dadka qaar waxaa igu idhahdeen ba waa xanuun waa psychological xanuun sociology ah marka dadkii yar iyo weynba waa kamaradun bay laysu hayaa kamaradu yar iyo weyn weliba kacaankani ma kala laha yar yar iyo dhalinyaro iyo waaweyn iyo waxba ma kala laha kamaradaasunbaa laysorhaya qofku waa muuqo un oo halkaasun ama tv-ga ha lagaa arko ama facebook ha lagaa arka ama meelun ha laga arka meelun kasoo muuqo kacaankii kamarada waxaa tiri waxba kama xishoodaan lacag aanu lahayn buu ayuu cunaa shaqo aanu qabanin buu sheegtaa fikrado aanu lahayn buu iyuu sheegtaa mashaariic aan jirin buu sheegaa bal halkaa noo fasir muxuu maxay tahi lacag aanu lahayn siduu u cunayaa waa igu sawirsan de baashii waxa weeyaan adigu markay markay muhiimadaadu noqoto kamaradan ka muuqdo xishoodkii kalaa kaa tegaya waan gartay dabeedna imankana iyadoo lacag la yabohinayo masaajid ama magaranta meel isugu yimid lacag la yabohinayo laleeyahay yaa wax ku darayo oo de wax la ururinayo ayuu isa soo taagaya markaasuu odhanaya aniga kun dollar baad igu qoraysaa waxaa la yidhi qoladii ururinaysa mushkilada maalintaasa ugu dambaysa marka kunkaa lagu qoro ee uu ka soo baxo t v-ga ha isagu wuxuu ragun in halkaa laga arkay in hebella intaa lagu qoray intaa bixiyey waa gartay marka waxa weeya de waa kamaradaas un ka muuqo uun laakiin wax kale oo intaa uga shifeeya deedna wax walba oo qofku ku kalifisa inuu kamarada kasoo baxo wuu samaynaya waan gartay shil aanu ogeyn ama hawl aanu ogeyn la socoto halkan kasoo maraya wuxuu arkaya qolaha ka wada mid baa laga ina weydiiya maxaa laga hadlaya musu dhahda arrinta caynkaasa laga shiraya dabeetna laga yaabaa inuu sameen agtaagu idhahda igu sawiriisu kamaradu dhiibo midana mobayl mobayladana wuxuu ina sii khadiyay bahlada yarada la arkay dadku waxaa loo dhawin sawir caadiga geliya moogtay hadhow mada fikrasado facebooka soo dhawo maqaal ma soo qoray oo le maanta waxaan ka qayb galnay shir caynkaayo waa dhan wax mada oga wax meesha ka dhacay mid koonaha taagan buu weydiiyey hadduu doono qalab u sheegay waan gartay qofku de markuu xil hayo ama dowlad ha noqda ama caalam ha noqda waa wada xil une qofku marka uu xil hayo dee waxa inuu kala weynaato danti guud uu ka shaqeeyo un siduu howlaha laakiin marka mushkiladu waxa weeyaan un wixii qofku uu arkayo inuu kamarada ka muuqanayo kamarada ku qabanaysa uu isku sawiraya deedna markaa ka dambeysa marka meel baa la dhisaya waxaa laga yaaba waxbaa la dhagax dhigay maalinta la dhagax dhiga ugu dambeysa waxa laga yaaba kombanigii hawsha waday inay lagu dooraan wax xafidaan laakiin dib lagu soo noqon maayo mar hadday intii kamaradu dhamaatay marka waa mas-uuliyaddii ayaa ku xidhnaatay intaa kamaradu joogto un oo kamaradiibaa mas-uuliyadii kala weynaatay waan gartay social mediayadu inta soo kordhay roblo kuwii kuugu qosolka badnaa ead nala wadaagi karta roblo maxaa kamid ahaa
de wuxuu ahaa ninkii intuu intuu kamarada u dhigay saaxiibkii intii xajkii baan tegayaa screen weyn oo maxaan ku dhahdaa t v oo xajkii oo markaa live uu ka socdo intuu isku dhigay dabeetana yii igu sawira dabeetana xajkii baan joognaa maasha allah dawaabkii baanu imika soo dhamaynay ma garanaysaa caynkan dabeetana de way ka yar kharibanto hadalku ku yar raagay oo meel ku degdegayaba saaxiibkii isna sugaya intaa in leeg inuu galo ayaa inta soo xaray garabka ku dhufto waa nin noo dameer badan annagana moosi markaasuu sheekadii khariibto laakiin iskiisii ka dambeeya
sidoo kale roblo waxaa qoraalkaaga ku jirtay kacaanka kamraddu xataa cibaadadii buu galay waxaaba kasii daran mar dhaweyd baan markii markii la afuray salaada la tukanay baan nin baan isku agtukanayay haye markii salaadii la salaama naqsaday dee dadku tasbiixdii bilaabeen hahe ayuu mobilkiisuu hor yaalay intuu galay inuu facebook galay isagu deedna dadkii oo subxaanallah subxaanallah le isaguna tasbigu ku jiro aniga lafteedaana isugu sawiro haddana waxay xasuustay inuu masaajidku dhex jiray
marka salaada intaad ku jirteenba ninkana live buu ku jiray ha intii dunuubta tasbiixsanayana saa loo salaama naqsaday tasbiixda lawada isaguna facebook ku jira markii intiisu dhamashay dee kale uu iska kacay uu iska soo baxay dee roobla waxaa la sheegay shirarkana marka la qabanayo ee dadku isugu yimaadaan mas-uuliyiin dhan oo shirkaasi lagu soo casuumay wada kamaradii gacanta taaga iyo oo shirkiibaaba duubayaanba hadda shirkan iyagu qayb bay ka yihiinoo go-aamada shirka kasoo baxayaa la rabaa in ay wax ka dhiibtaan oo ay dadka wax kusoo biiriyaan oo intaasoo meelood oo ay inamada isku jirayaan baan arkayba oo inamaduna ay isleeyihiin qolada inamada kamarada iyo saxaafaduna ay isleeyihiin wax sawira maogtahay qoladina islahaa sawirana iyagu moobilayadu soo taageen leeyihiin kan igu sawir kan igu sawir
waatay rooble aad baad u mahadsan tahay
keligiba jacaylka wada tukeeno fooraadabayshiyo dhaxankaba fadhiistay faalaka tugacalkana kula raaxsha inayahay u fiicane faalada tugacalkana kula raaxsha inayahay u fiicane فرحتي شعلكاي تبكي ورقها فرما أصدره فيسبوك على فيسبوك فيسبوك فيسبوك على فرحتي جعلك وقتي ورقها فرما أصدر فيسبوك كرسه فيسبوك فيسبوك فيسبوك كرسه
wahagaag qaybtaa intaa haddii aynu kaga nimaadno inu usii gudubno koox kale weliba kuwaa hore waxaa la sheegayna soo tilmaanay in iyaguni kamaradaa iyo sawirkaa kaga mashquuleen danihii kale ay qabsan lahaayeen marar badanna ay been ku daraan oo waxaanay lahayn ama shaqo aanay qabanin ay isku soo sawiraan waxa quusiyey oo ka sii daray koox kale oo la sheegay maalin iyo habeen inay ku mashquulsan yihiin siday ceebaha dadka walaalahooda u faasin lahaayeen cabdilaahi xasan ganey oo ka mida dhallinyarada hal abuurka ee aada uga hadla arrimaha wacyigelinta bulshada ayaan ka waraystay maanso kooban oo uu ugu magac daray xaq dhowr oo ka hadlaysa arrimahaasi aynu soo sheegnay oo dhan marka hore sahra aad baad umahadsan tahay aad baan ku salaamaya adiga dadkay dhegeysanayaba maansadan oo magaceedu yahay xaq dhowr waxay ka hadlaysaa un in xaqa la ilaaliyo xaqaasi wuxuu noqon karaa xaqa adig iyo ilaahay idin dhexeeya xaqa adig iyo bini aadanka idin dhexeeya xaqa adigiyo naftaada idin dhexeeya waan garta maantadani dadka ay la hadlayso waan garta naftaydana waan kula hadlaya Mhm.
nafaha walaalahayga fahmayana waan kula hadlaya markaa waxa ku badatay waad aragtay maxaa imika internetka lagu wada xidhiidho ama social mediaha waxaad arkaysaa dad si xun isku caayiya dumar la caayayo in dadka qaawano lasoo dhigayo qof isagu iska dhigaya xitaa inuu waxwaaninayo oo leh subxaan allah bal gabadhan qaawanaya gabadhin u soo dhejinaya oo isaga laftiisa dembi kala sii gelaya
dadkuna mabay haddaanu isagu meeshan keeninna dadku may arkeenba may arkeenba xumaantaasi may faafteen hahe waxaad arkaysaa dad warbaahinta ah Mhm.
oo si loo akristo waxooda sawir dumarka caankaa la yaqaana ama waryaalaha noqdaan ama fanaaniyadaha noqdaan ama dadka bulshada kala shaqeeya noqdaan sawirkooda intay soo dhigaan Aha.
maqaalaan xuseyna ku nabaya Een, marka gabadh baa la kusuudu qoraya gabadh la yaqaana uu soo dhejinaya dadku waxay moodayaan gabadhan way wada kay garaynaya ligtaas uu isagu dhowrsinti ku helaya dadkiisii sharaftiisii damiirkiisii iyo diintiisii waa xusiisanaya dhowrka click ee uu helaya iyo dhowrka santi usoo dhacayaan waayo cabdilaahi bal intaanad halkaa dhaafin dadka Sax.
ma lacag baa ugu soo dhacda clicktan loo samaynayo marka websitekiisa la booqdo marka dad badani social mediaha kala socdaan marka dad badani maaragtay youtube channelkiisa daawadaan ma lacagaa ugu soo dhaca dadka inkastoo la iga aqoon badan yahay hawlahaas haddana way jirtaa in muxuu ahay tusaale ahaan kaan hubo oo kale waxaa kamid ah inaad youtube-ka haddaad is-register garayso oo aad geliso meel payment kaaga soo dhici karto ama lacagta kaaga soo dhici karto kugu soo dhici karto in toban kun oo qof wax ka badanna ay videogaaga daawadaan waxaad ku leedahay xayeysiinta marka youtube-ka aad shirto xayeysiin baa soo booda commercial xayeysiintaa waxbaad ku leedahay waan garta tusaale ahaan oo kale to- kunkii qofa toddoba dollar wax u dhigataad ku leedahay san san markay ugu dambeysteen baadhay ay tusaysay waan garta sa- markaasi ay u helaan ah, website-yada kalena website miyaanad intaad furtay ayna gaariyaal kugu soo boodin ama taayiraan wax kala dhexaysiinayan warba aan iska waayin aada iyo aada inta marka hore war eh, lagu soo qoro aada u xasaasiya ha markaasi maxaa yahay waa waa de waxyaala een, waa dhaqan xumada ay nagu soo dirteen qofkii aanu damiirkiisi iyo diintiisi iyo dadkiisi midna xeerinayn midda kale waxay sheegaysaa ba dee dad xitaa aan lacag ba ku helin oo dadka iska caayana way jiraan oo intaa fiidiyo soo duuba oo intaa ama wadaad caayaya ama gabadh caayaya ama dad uun caayaya ama siyaasi caayaya si lafjab ah u caayaya oo ay xun ku caytamaya oo dee waa waa waaba caan bayba noqdaan ba imika oo social media celebrity cay uun ku caanbaxay baa jirta waan garta oo la- oo dee lawada yaqaano marka waxay ka hadlaysaa qofka caytama ku yahay inuu yahay qof aan naftiisa ixtiraamin because markaad naftaada ixtiraamto ma dadka la ixtiraami kartaa aada iyo aada qof kalsooni darra haysto oo isaga markaa een, maantada iyadoo sharaxi doontan umadanaya inta dambe waan garta bal maansada aynu bilowna markaa cabdilaahi naftiisa qofkaan xishmayn damiirkiisuna xishoon ayaa aadmiga xagto xumaantoodun wadwada haddaad aragtaan xinlow xajiin noolaha marsho ceebaa xaashiya ku qora xaqiiqdii wuu bukaa xiskiisa dhaliil jirtiyo kalsooni ka xoog jirtuu xalkeedii baadhaya haddaad aragtaan xinlow xajiin noolaha marsho ceebaa xaashiya ku qora xaqiiqdii wuu bukaa xiskiisa dhaliil jirtiyo kalsooni ka xoog jirtuu xalkeedii baadhaya qofkii isxaq dhowraya wuxuun buu xeeriyaa cawrada xaawalayda iyo xubnaha tarankee asturan xalaal ruux lagu dhaliyo qof xori kuma dhiiran karo xashe inuu soo sawiro cawrada xaawalayda iyo xubnaha tarankee asturan xalaal ruux lagu dhaliyo qof xori kuma dhiiran karo xashe inuu soo sawiro xarfaa jira aan la qorin harkaha qaar baan la jarin xog oo dhanna lama bandhigo ogow xarragadu ka weyn hu aad xidhatay ee dharkee xajooyinka qaar ha falin hankaagana soo xanjaar ku taar xidigaha cirko xajooyinka qaar ka faan xisaabi naftoo isqabo xuduud weligaa lahow ha iyo meel ku cabiran ogow xarragadu ka weyn hu aad xidhatay ee dharkee ogow xarragadu ka weyn hu aad xidhatay ee dharkee xujooyinka qaar ha falin hankaagana soo xanjaar ku taar xidigaha cirko xajooyinka qaar ka faan xisaabi naftoo isqabo xuduud weligaa lahow had iyo meel kuu cabiran hadduu jiro xagalka daa ha urin sida xaawurwaal yayna xumaanta dadka uni ku urin hadduu jiro xagalka daac ha urin sida xaarwalwaal ha noqon sida xoolahoo sidii xayawaanka qaar ha xuubsan dadkoo ha cune ha xula nabarrada qof kale ha xaasidin hana xintamin ha xama noolaha dhammaan ha xadin oo tuul ha noqon ha soo jaran xirribahoo ha xiiran sunnaa indhah qofka aan xishoonin baa la yidhahdaa xirribu soo xirta ha soo jaran xirribaha xiran sunaindha ha noqon ruuxaan xishoon ha noqon xarig lamasitaan ha noqon xaaraan kalkaal ha noqon xuuraan warqaal ha noqon xaabada dadka iyo xaska jahanimo ka shidan xilkaad haysana dareen kolay xoolaha ku tahay xuquuqda naflaha ogow xilkaad haysana dareen kolay xoolaha ku tahay xuquuqda naflaha ogow xaqaan isku leenahiyo hagoyn xidhiidada bulshada xurmadu yay naga dhammaa xanaaqaagana yaree xamaasad u nool ha noqon xasaasiya oo la diro xanaaqaagana yaree xamaasad u nool ha noqon xasaasiya oo la diro dantii loo soo xushiyo xilkii xilkii qaad lagu lahaa nimaan xalin oo dhammayn dalkeennana aan xafidin hadduu xadhig meel ka jaro sidaad xoob caarad tahay ayaan xiisuhu ku luli warkii xurguf beerayiyo mareegaha lagu xintamo xumaan iyo ceeb ha gelin baraha xiisaha lehee bulshadu ku xidhiidhayaan xaaraan ha ku soo bandhigin ha moodin inaan xaqluhu xisaabin wixii la qoro dadka qaar ba waxaad odhanaysaa malaha waxaa lagu hadlunbay dembi u yaqaanaane waxa qalinka ama lagu qoro internetka dembi uma arkaan baba warkii xurguf beerayiyo mareegaha lagu xintamo xumaan iyo ceeb ha gelin baraha xiisaha lehee bulshadu ku xidhiidhayaan xaaraan ha ku soo bandhigin ha moodin inaan xaqluhu xisaabin wixii la qoro xus oo weynaha adeec xusuusoo tuko salaad dhigoo xusullada sujuud hur oo xoolaha sakee xul oo sadaqada muquun xun iyo xaaraan ka soon xakiimka ka doon gargaar xamdiga badiyoo guddoon xiskaa rabbi kugu gallabay ilaahay wuxuu xushaa ilaahay wuxuu xushaa qofkii xumo ruux ka dhacay xilkiisa dadee qarshee xasee ceebaha dadkana gob iyo xaalkeeda yeel cabdilaahi aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington iyo dhammaan dadka soomaalideena dhegaysanayaba waxaa filayaa in ay qayb ka noqon doonaan wacyigelinta bulshadeena ee sidii ugu habboon looga faa'iidaysto tiknolojiyadda iyo baraha bulshadu ku xidhiidho waa adeeg soo kordhay oo dad badan oo dunida daafaheeda ku sugani ay uga faa'iidaystaan horumarinta nafahooda iyo dalaalkooda sidaasi aawadeed saacadaha aynu ku luminayno baraha bulshada yaana inaga lumin ay aflagaaga xumaan iyo waxaana akhriye adduun toona macnaynoo lahayn guud ahaana barnaamijkeenu caweyska washington ee toddobaadkani waa naga intaah intaynu mar kala kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
كربان تردى وقضاء عشقا بدنا تبدوش يوم أفقا تغادي أبقى لفقات يوم أنا فرق هذا عشق فشيرين